Ljudoteket presenterar Ljudbok för alla.
sheeko xiriirooyin soomaaliyeed waxaa isku soo aruuriyey buugga koowaad cabdulqaadir faarax bootaan waxaa idii akhriyaysa anigoo ah ikraam xasan waxaa soo saaray yudatekad punct s nin iyo afadii meel col looga kala cararay oo dadkii waa hore ka guuray ayaa waxaa galab soo degay nin iyo afadii ari xoogaaya oo badi dhalaya dhowr cadhaqaba iyo aqal yarna waa wateen ninka iyo afadiisu wiil aan saa u weyneyn bay isu lahaayeen oo labaduba ay ku curteen wiilka maalintiina habartaa xambaari jirtay habeenkiina odaygaa hoosta gelin jiray isagoo uga baqaya inuu bahal qaato galabtaas ay ninka iyo afadiisu meesha soo degayeen aad iyo aad bay col uga baqsanaayeen oo awalba warkeeda qabeen intaysan qorraxda dhicin aan arigii sii oodee orodoo ceesaamihii magacyo fiicfiican u soo bixi ninkii baa afadiisii ku yidhi goortay arigii dhex tagtay bay magacyo laga boqo ceesaamihii u kala bixisay oo waxay ku tiri ka bax ka bax waa col waa col war ka tag war ka tag ninkiiyo meel agteeda ah oo daka jarayay baa mooday inay naagtu col aragtay oo isaga u digayso markaasuu isagoon docno eegin daaradda habsaday markay aragtay isagiyo meel aan dhoweyn sii ganaan bay daba farma tiri iyadoo yarkii xambaarsan una haysata in ninku col ka cararayo wax badan markay ordayeen oo ay hayjad ka dhaceen aadna u daaleen bay istaageen markaasuu ninkii ku yidhi naamocol baad aragtay markaasay ku tiri col ma arage adigoo cararay baan ku arkay ninkii baa intii sii xumayd inta isku kacday waran uu sitay naagtii caloosha kaga soo riday dabeedna wiilkii yaraa meesha cidlada ahayd kaga tegey halkaas buu ninkii ka soo guuriyey oo aragii awrkii iyo aqalkii dib ugu soo noqday ha yeeshee barbar kale oo aan xoolihii iyo aqalkii jirin buu isku qaaday wuxuu hadba meel ka dhacaba qorraxdu markay soo baxday buu meeshuu xoolaha ku ogaa yimid mase aragiina dhurwaal baa laystay awrkiina libax baa cunay meeshuu wiilku ku ogaa buu dib ugu soo laabtay isagoo isleh haddii xoolihii ku dhaafeen alaylaha yarkaagii korso goortaasuu meeluu jaan iyo cirib dhigay waayey ninkii maalintaas baa miyir iyo maskaxba ugu dambaysay hadalna wuxuu ka yidhi maxaa iiga roon inaan cararoo caadkiiyo daruuraha cirkaas galaa oo shimbiraha cimrigood cawaysima iyo ka qayb galo canyartaas cidda kanaw faqi ma tahay waxaa la yidhi waabaa waxaa ahaa saawe dhex maray dabagaalle iyo abeeso isagu dool buu ahaa iyaduna heeran ka kala yimid caro aan dalka iyo daaqu islahayn goor ay barqadii tahay bay ayaatii dambe surin isaga hor yimaadeen markaasay aragtay bay iyadii dhulka isku nabtay isna markuu indhaha saaray buu naxdin darla inta faagtay meeshii isdhakooliyey salaan af ah baa layska qaaday iyagoo meelahoodii kala jooga dabadeed waxaa laysaga warramay midba danta socdaalkiisu